waxaa sidoo kale nuur bukhaari uu waraystay senator eliyas xasan cali oo ka tirsan aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya waxaana uu weydiiyey sida uu arko wararka sheegaya in laga yaabo in madaxweyne farmaajo uu booqasho ku tago somalilan
in in la tago wax fiican laakiin waxa lala tagaayaa ka muhiimsan baan aan aan qabnaa ama aan qabaa marka wixii lala tegi lahaa baan aaminsanahay inuusan madaxweynaha farmaajo oo aysan maaragtay aysan u diyaarsaneen sababtana waxa waaye marka koowaad horta siyaasadda uu ku wajahaya arrinta somaliland somaliland asaga ayaa ah ninka hadda khilaafka meeshii uu marka hore joogay meel ka fog ninka gaarsiiyey horta waa asaga waa waa waa qodobka koowaad qodobka labaad raaligelintii maalinta dhaweed uu bixiyeyna lafteeda ma aysan ahayn mid oo boqolkiiba boqol ahoo waad og tahay oo hadallo kale oo daba raacinayay oo tan hadda lafteeda ay ka cabanayaan walaalaheena somaliland ay tahay intaas waxaa dheer marka mashruucan ma yahay mashruuc dadka soomaaliyeed ama farmaajo madaxweynaha isaga ka yimid mise dad kalaa wata ayaa su-aal ahaa meesha iyadana imaanaysa oo markaa burburinaysa wax kastoo wanaag ahoo ka dhalan lahaa madaxweyne farmaajo haddii maanta isaga inta iskiisa uu duulo u hargeysa ka degi lahaa wuxuu noqon lahaa nin hero ah wuxuu noqon lahaa nin maaragtay tallaabo yacni fiican qaaday ajanda cadna uu la tago laakiin cilada meesha jirta waxa waaye waa marka koowaade mashruuca mashruuc madaxweyne farmaajo ka yimid ma aha sida ay iyaguba sheegeen walaalaha somaliland madaxdoodii oo maaragtay guddoomiyihii guurtida uu kamid yahay uu leeyahay annaga abi axmed baana yidhi waa imaanayaa farmaajona waa ila socdaa laakiin macnaha marka arrintaas marka waxaa garan kartaa firi waxaa garan kartaa marka ninka safarka saxda ah oo meesha u socda inuusan ba ahaynba madaxweyne farmaajo ee u yahay nin kulle faaqan safar abi meeshu ku tegaayo nin la socda oo raacayo inuu yahay abina meesha waxaa ka muuqanaysa inuu isaga is iibinayo oo arrintii waad og tahayo inta meelood oo madaxweyne farmaajo hadda uu geeyey oo soomaaliya khilaafaad uu kala dhexaysay oo eritrea ay kamid tahay oo kenya ay kamid tahay madaxweyne farmaajo isagaa geeyey marka yacni taas waxaa la dhihi karaa siyaasadda xitaa arrimaha dibadda ee soomaaliya sida hadda ay u socoto ama maaragtay mashruuca yacni ka socda geeska africa oo oo loo bixiyo isdhexgalka oo uu u muuqdaba mashruuc yacni soomaaliya keliya lagu iibsanayo inuu yahay yacni ayaa meesha ka muuqanaysa balaas marka wax ajando ah oo wixii shalay khalalaadkii la sameynayay oo dawladda hadda joogta ay sameynaysay oo madaxweynaha ka yahay farmaajo wax laga laga tanaasulay ma jirtaa wax cad oo madaxweynuhu sheegay ma jirtaa kulankii as kusoo dhex maray addis ababa madaxweynuhu intuu shir jaraa'id qabtay ma uusan faahfaahin wixii ay ka wada hadleen mana uusan sheegin marka yani maxay taraysaa marka in oo abi axmed oo safar u socda hargeysa inuu madaxweynaha uu raaco xildhibaan ilyas madax meel ka sarreyso la salaaxamo lahaanay soomaalida kuma mahaddaa haddii madaxweynihii uu tallaabo qaaday oo weliba tallaabo dhanka nabadda ah maxaa ku jaban tallaabada in la qaado waa wa wa waa ammaanaynaa waa wax fiican waa bogaadinaynaa laakiin ciladaha jira waayo wax aan ka hadlayno labada ciladoodna waa sida aan kugu qala qaaday waa mare ajando siyaasadeed oo cad madaxweynuhu oo uu walaalaha somaliland uu la tagaayo ummadda soomaaliyeed waa inuu usoo bandhigaa oo uu kow iyo laba iyo saddex la dhihi karo waa qodob labo waxay ahayd inuusan abi axmed uusan ku dabagambane waxay ahayd somaliland waa dhul soomaaliyeed waa dad soomaaliyeed oo isku af iyo isku diin iyo isku maaragtay wax kasta aan isla nahay oo dhaliyo iyo iyo wax badan naga dhexeeyaane dadku waa waa hale maxuu uga baahnaa in abi axmed u dabamaro oo abi axmed safarkiisii uu madaxweynuhu maaragtay uu ku tagaayo hargeysa inuu hore u raaco cilada marka jirta mees meesha waayo taas marka waxay unoqonaysaa taariikhihii ahaa madaxweynaha waxaa la geeyey eritrea madaxweynaha waxaa la geeyey kenya haddana abi axmed wuxuu u wadaa meesha la yidhaahdo hargeysa oo ah dhulkiisii hooyo oo maaragtay muxuu ahaa oo qeyb kamid ah ee la geynayo marka taas maxay muujinaysaa yacni madax meel ka sareysa malahada aad dhahday waxay mugdi gelinaysaa marka yacni maxaa la yidhahdaa isheeg waxa laga shaqeynayoba inay yihiin mashruuc soomaaliyeed inuu yahay iyo inuu mashruuc abi axmed inuu yahay maaragtay ayaa meesha imaanaysa in wax badan la iska weydiiyo marka kaasi waxa uu ahaa senator eliyas xasan cali oo ka tirsan aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya oo goor dhoweyd khadka teleefonka ugu waramayey nuur bukhaari oo washington jooga